bismillahi raxmaan raxiim warbaahinta warsan news iyo warsan media network iyo iyo dhammaan warbaahinta koonfureer koonfur galbeed iyo dhegeysayaalka ka hirin warbaahintaas dhammaantiyo salaame salaan kadib iyada oo meelaraay geeka ata maalin iyo hanin gaba gabaawtii doorashadii muddo dheer la sugaayay inay dhamaato dowlad goboleedka koonfur galbeed kuraastii lamada agal agalka sare oo horey liindooradii iyo agalka hoose oo usuun shalay laha gabagabaayay run ahaantii meehay tayhin tijaabo iyo iyo tajrubo eedan fayla oo iniska jiraan caqabada iyo iyo casharo faylo oo oolkubaradi doorashadaas oo un ero korno ti inkorreyti maadaama ada soomaaliya noocan oo kale ah ku dhiido gobol walbana mayligaha caqabada goonan ah gobolkan koonfur galbeed oo magaalooyin shay in iska socdo korno caqabado amni dartiyo oo haddana ilaahay mahadiis geekanin suura galli inay doorashadii tiradii inka badanaytay oo oo xildhibaano oo gobolkan la ku dooraday inaysa nabad e ka dhamaato marka muddo dheer ah yaa ha socotay arrintan meexa ku bilaabatay guddigii doorashada oo la suubiyey kabacdina odayaalkii oo runtii yoon doorkisho ku qaadeen oo gobolada kale walaa unka kuduugna un kafaanana iyin odayaalkan oo qaab dhismeedsho dowlado badan ha dhisay waana shaltabne gobolkan roogi oo yoon niil fahmeen habraaca doorashadan liinqobaday iyo iyo wadatashiga beelaha dhatiyo ah oo xilligii liinbaahanay liisla xaliyay arrin kasta yaka koyti inay guulingeeka ka dhamaato caqabad laama iyo sanabad ena ka dhiido doorashada
muddadii dareertii doorashadu may bajireen cabashooyin ciidan badan oo ku bahay beelo dhatiyo markiie koyto guddi ahaan qaabkii isin wajaha jarteen caqabadoogaas waxaana isin kagu weynaay oo adigii ka tilmaamo korta intii doorashooyinka dad banaayay dareereen may
caqabado runtii jaraan oo anka muhiimsanta inay wal umad ku dhexayto laku yaabo inay dadka dhan lana isla deero korno la eri halha wada talladoy ergooyinka beerahana cadaalad ay halanka qeybiyo lari inay soomaalidana dad isku mleeraay isku eyin bani-aadanka guud ahaanba inay wal layska raalraala naqdo oo dadka dhan raalli ka wada eyin isku yartaba haddana caqabado unkuwima haytay qeybsiga ergooyinka beelolin qeybiya caqabado unkuwina un helo jarnimay ku madaxay wadatashi la-an oo odayaalkii laka eedeyaay qaabka unan xalii jarnimay ku madaha odaygii arintaas khusayto inunan weerno oo leero dadkan sida oo magaagaas leh iyo arintan iyo liiskii laha gudbiya caqabadaas ku jarta inay la xaliyo fadaan marka dadka bershaydad cabashadiio gar-ed jareen caqabadaha marka cabashooyinka ama ama doodaha markaas jaro ama eedeymaa markaas jaro shal qeybay jarnay qeyb oo may ku madaxaada jartay mathalan inay la geliyo meelaraay haddii cabashadaas garceta waxyaaba laka fiiriya yooda jaraan oo kumada eta samadoonada iyo nabadoonada dhabte ah oo beelaleta inay yo iyo la fiiriyo iyo wal isku fadhi kudirir ahoo cabasho saas unay buurnayn jara jiraan marka caqabadoogaas oo cabashooyinkaasoo garte ah gartio kala jarnay odayaalka la kaaladaani runtii noola shaqeeya jiraan odayaalka naftiyo guddo oo xalin khilaafaad aa leyin oo arintaas galan ku jeysiday marka wada xaajood iyo dhedhexaadin oo odayaalkaas iyo samadoonidii dhatiyo ah iyo suubyaani dib u heshiisiin saasana iyo ka dhamaayaan ergada teedia sidaasa laynku gudubay kadib caqabado oo cabashooyin yoonu jireen musharaxiintad oo horyaayaan oo laku yaabo inay markaas iyo inin argaan fursad inay haysadaan markaas balowmi ka abuuraayan isku jiraayan iyo dad rajadii isku faylahatay midii laku guuleysaday guuli laku guuleysaday in aqbalaana isku cabadayan yoon isku jiraan laakiin wal oo oo gar ah oo hadda weyn oo markaas arrin may jartay xildhibaanada dadka musharaxiinta ah xeer anshaxya jira oo laku iyoo laku saxiixay marka in iyoo safel in akhriyaan qofka haddii guuleysado haddii laku guuleysado in isun hogaansamo natiijada meelaha kubati iyo ka qoran xeerkaas marka dadka intiyo badan arintaas meeleraha in hogaansamayan kii laku guuleysado in ishambaliyeyan waana sida caadiga ahoo doorashooyinka adduunku dhiyaabo qoflay guuleysaday lamada qofna soo guuleysada fan ama ama todoba qofood ama toban qofoodah iyo iyo musharaxiin hal kursi ka tartamayaan kursigaas hal qofa ka dambeyntii iyo ka guuleysaday marka in iniyoo aqbalaano in ishambaliyeeyaan iyo iyo ambadanayd hala ilama case oo n ogolaano isku qayliyaan jiraan oo meelerahay wax ku horjeedo walayo aan saxiixa su-aalo caqabada oo doorashooyinka waqooyti oo kale kumid haayana doorashooyinka bilaawkii hore wali la kubadaayay iyo oo maalin ata waqtigii dambena doorashooyinka ilaahay hamiinkiiyo deeraaya haanaas dhiniga guddiga ku kooyaayna mise qabaa-ilada oo iyo ergidiio reer dandhiidi waaban badnaato ergidii kukoyti shabeelada hoose oo kale doorashooyinkii iyo inta badan hamiinkiiya dhiyaaya marka caqabadoo kumid haayana haanaas hamiin i maalanba shaqada sidoo leen socotay meelrwal caqabada oo hamiin imaalan shal ah ma jaran isla dadkii doorashada ka shaqeeya hamiinkana ka shaqeeyay isla horjoogayaalkii caalamiga ahaya iyo isla hamiinkana rooga maalintii iyo iyo hamiinkiiba iskumad iyo doorashadan dhiyaasi may ka hirin taha ramoo diyaar garowga iyo ergada diiwaangelintii iyo hadhawaayosho iyo meeleraha jadwalka oo meeliyo unka jiraa markaas waqti sheelka qabadayo marka gudin hamiin iyo maalinba shaqeeyay sidaas daraadeed doorashooyinka birshoon hamiina dhiyaayan birshoon xiraabtiya dhiyaayan marka hadba may ka hirinay tihiin xiliga la diiwaangeliya ergada iyo xiliga diyaarado iyo sheena
guud ahaan wali la dooraday lixdan iyo sagaal kursi oo kumid ee minka hoose hordhaangna mayba guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed aada madaxdan ati ka guuleysaday iniyo hasaaraan siyeedkii kursi ee minko kore ee dowlad goboleed koonfur galbeed inmadeli lahay dowladda dhexe mayba hata jare barnaamijyo oo ah in la guddoonsiiye shahaadooyinkii oo boosaskii waxa ka baxeen iyo markaas sharci ee iyo ku waafaqi lahaayeen maamul goboleedyada beriyo maamul goboleed koonfur galbeed guddigay doorashada dadban jadwalkan ka jartay in shahaadooyinka iyo siyaan xildhibaanada minka hoose iyo minka kore ha baxeen mahadsanta runtii dadkii inta laka dooraday oo aan ka horeeyaan agaalka sare siyeedii xubnood shahaado oo may jirtee warqad oo madaxweynaha ka saxiixan ini la siiyo warqadaasna waaba wal qoray wal gudbiyey guddiga heer federaala leindarisa oo websytyada la hangeliyo oo rasmi anagadaano shahaadadii onan helaan shahaadooyin oo agalka hoose dhasiya u jiraan oo meelarahay ka tala jarna inay maalimaha socda uuna hansaaran agalka sarena halkaas warqada wada qoranyin yaana waa waldaray meelarahay hadda oo rasmi ah yaa meelarahay howliyo banwada tan agalka hoosena yaan maalimaha socdo lasii doono waana intaan iska kooyi doonaa kulisho wali intilaa ku dooratay
su-aalo kale ana kawarsadaa mudane guddoomiye maybaa kumid ataa intiya dareertii doorashada xildhibaanada iyo xulistii ergada mayba jareena buuq iyo cabasho inta badan ku kooyay beelo dhatiyo hoobalan xildhan dhiiba markasta warila kulumay eedeen xataa uusan lahayn ka guddi ahaan qaabkii adan wajaha jirtay markii dhiida buuq oo kale in doorashadii ku dhiida oo kale ama ergadii layskaga qobsada oo kale sakiin saameay jirtay
arintay ada runtii madii ada xil ada qabato xil qaadi eed qaadiya horey bileen ari ini ad diyaar an isku noqoto walkasta ini ada kaydhiyaan marka diyaar aan ahay ana ini aab iyo amaan iyo iyo eedeenba walay dadka hajeediyaan ini la aqbalo may kumadataa xuriyatul qowlka dadka sidii aan cabarayan qofko ka faraxsan qofko ma ka faraxsan qof kastana meelaraa xuraan iy inay isu dareenshi isu muujiyo marka intii oo dhanba inaad diyaaran haato marka wal gaar ahoo oo ama dhib anan aragayo ma jirno maydhe wal kasta dadka yag hirinta oo ada maamulaaso markaas ad walan hayto sidii yokiin la gorda marka caadiyaa isku hayti in dadka birshiyo isku buuqaan meelaraay hadallo aan habboonayn lakaerow hadallo oo meelaraay meelab aan ka jarna lahkee meelaraay haydaariyo walaas oo dhanna wal mas-uuliyadda sheenas marka raalana ka ahaa umada hob ada ada meel aan fadhiido meelaraay amawrusho umawrusho ada xali xalido fadaas wal kasta ku faladaas marka walaas dhan diyaar aan hayn waan raali keena in muddo liin liin shaqeeyo dhib i dheefna meelaraay waliyo kula kulantoona la ogolaado
intiya dareertii doorashada culeysaadka ma yarayna xataa beela caalamka culeysa siin ku kooyay oo michael kitting markii inkadambeyti usu booqashada ku kooyay oo usaa ku qeyb galaay doorashada dadban oo usu afjiiba ka qiraay tartanka doorashada ku dareerta koonfur galbeed inuusa ikoo markaas aidan faylo waana transparency faylana jara tumanberiya qobodii muddadaas inilaha ka gabagabaay culeysaadkaas ku kooyaya xataa beela caalamka iyo cabashooyinkii ergadii iyo xildhibaanadii waayo aragnimada tiida hogaaminta iyo xalinta khilaafaadka ninkiin ku siyaadiy
run ahaantii safar faylehay safarkan doorashada iyo tijaabo fayle iyo iyo cashar fayl oo hankorari guud ahaan ummadda soomaaliyeed aanshireydalemay kooban mayba arintaas guud ahaan saameeyaasah oo soomaaliyana aan etaaha wal handiyaaday meelaraay dadka dowladnimada hor un socodka dalka inay dowladnimo an gudub iyada annagadaas may kumid ahaa intii ku qiib qaadatay geedi socodkan doorashada oo dhan oo ha ku bilowdaas madashii qaranka hogaaminta qaranka iyo guddiyadii ka hoos shaqeeyay guddiyaalka doorashada ilaa heer federaal iyo iyo heer dowlad goboleed iyo dhalinyaradii oo volunteerska ahay oo arintun ku shaqeeyaas iyo ergadii naftiya waldoorata iyo odayaalkii wadatashi suubiyey umadiyo cadaaladan suubiyey irgahan qori iyo intaas oo dhan oo doorasho kuwada qeyb qaadaday tumo iyo afar kun iyo labaatan iyo shan guud ahaan dalka soomaaliya inta doorashada hadda ku qeyb qaadatay intaas oo dhan khibrad oo mayleyna doorasho labada kun iyo labaatanka meylilakadeeru ini dalka doorasho intaas ku bileeran dhiyo korto ya oo intaas oo dhanna ku wada shaqeeyo koraan meyli tuma iyo afar kun iyo labaatan iyo shan qofood oo tijaabi tajrubo aan lahay inay wal doorasho ku qeyb qaadeen kii codaya iyo kii liin codaya iyo intii la dooraday iyo intii has sharaxday kullisho mayba taha wal khibrad umada hankorurtay dhinaga dowladnimada iyo isdoorashada iyo inay dadka dalka dowlad ku dhalato cod xur ah qofka laka doorado lukudeeru may la raayay qof ii codshay intii lukudeerow tilaabo hor leen qaaday ina yaadaata marka aana ka shaqsi ahaan oo ummadaas kumada eh oo guddiyadaas kumada eh oo roolkeynahay ini aana gobolkan koonfur galbeed doorashada kudhiyaas ini aana maamul nasiib aanan weeldhaday sharafa in haytay ini tiam sidaas aan adag oo shaqadii inka horeytay noocan oo kale ee dalka soomaaliya kudhiyaaso qeybtii inku wiineytay aana koonfur galbeed ahaytay kuraastanka badan yaaleen aana nasiiban weeldhada ini aana hogaamintii guddigaas aana aan ahay tijaabada inka wiin tajrubada ama casharka duruusta inka fayl unku baranimeyba ahaa dad iska kalsoon oo dhalinyaro ah oo shaqada liin egmadeyna hamiin ii maalin hanjeedu inayo guul ku sheena tiimkaas aan kumadahayn sharafweyn anqeta inay howlaas ha ku dhilaaleen oo geeka guuliyo sheeneen ummada soomaaliyeed meebaroogda ha ku hambalaya hayto ka wada faraxsiyin iyo culeyska runtii beesha caalamka ama saaxiibada soomaaliya arintan rool weyn ayuu naftiyo kalahaya mahadnaqaana runtii xogayaha qaramaha madooy rooga soomaaliya iyo tiamshey oo hamiin imaaliyoon xilligii unan baahnoob niil roogeen oo niil shaqeeyayaan oo doorashooyinka sidan socdaan runtii doorashadan sian suura galo qalab badan iyo logistic badan ka baxay runtii qeyb weyn oo ku jeysadeen qeybtaas weyn oo ku jeysadeen sanaaqdadii la kocday haddii hada fadii qalabkii doorashooyinka iyo wali technical support ah iyo iyo liin baahanay inay yoon dhinisho ku jeysadeen kama hadsanyin marka doorashada mar in shal hirna taageero badan oo saaxiibada beesha caalamka iyo iyo iyo madaxda dowlad goboleedka iyo xilaabe madaxda federaalkaba lamba roolkii iskulahay ku jeysadi marka mayna haytay cashar fayl inay lagu qaaday waana soomaaliyana tallaabo horey liin qaaday inay ato oo labada kun iyo labaatankan meel inta kusii fayl iyo dad khibrad hankorurtay meel raay armoogaas galan weyn ku jeysada doono haddii ilaa hero marka dhinigaasna sidaasa meelerayo kaalintaas oo lankasta bilahay ini liin mahadnaqo meelerayo roolsheena la sheego iyo muhiimaqata
guddoomiye unoo ka dhow gabagabadii mayu fariinta ada diraas oon diraas dhammaan beelo koonfur galbeed soomaaliya degayaan qabeen cabasho ama eg dhabnee cabasho mar hooba dhammaantii doorashadii iyo xildhibaanada hakabahi doorashada manka hoose oo ku mid noqdo doona xildhibaanada dowlada dhexe ee lama kuntumi iyo lito lakadooradii magaalada baydhabo oo afarta sana hataa dareer matalo doona shacabka deegaanada un dhaladeen
runtii fariinta ana dadkay indarawmaybu ahaa reer koonfur galbeed gaar ahaan geeka ammaanta inka badan oo soomaaliya arrimoogan doorashooyinka number one ku gali reer koonfur galbeedo sharaftaas yoo dhanqa leh maweeldhe dad nabadeedu dad dowladda eed dowladnimada iyo nidaamka iyo kala dambeynta eed injeelo taasna iyooga kaalmadiyo laantiyo masuura galafan marka kii cabasho qabo iyo kii cabashaan qabneeb kullisho galama ku jeysadaan ini guulan geeka una hadda lahneenka wada hambaliyayahayo una deerno dhammaantiyooba guulaasna kullishow isla leh reer koonfur galbeed oo dhan kii mucaaradka ah iyo kii muxaafadka ah sida walandhiyaan kii raallo ka ah kii cabasho ku qabo kullishow isleyin langaar emale marka dhammaati doorashadii dhammaati kullishow may ku rajeeyihiin inay wada aqbalaan wali shaksiyan lishaltabadawna ama guddiga keeda lagu tabadaw ama meelaraay ana shaksiyan loo tabadaw ama maamulka lagu tabadaw inay laku gudbo ya ya yaa codsadaana oo galnyaal liis qabsado oo meelaraay is lixdan iyo sagaalkan kursi lixdan iyo sagaal qofooda ka guuleysada fadhi lixdan iyo sagaalkii qofoodna ka guuleysadeenna iyagoo ka fadhiyaan intii lamada lama boqol iyo koron dhaafas qofooda musharax ahaayeen lama boqol iyo ziyaada iyo ahaayeen dadka kuraas hawada raadsaday ka kastana fadaaya inay usa kuraastaas ka guuleysado marka walaan lixdan iyo sagaal leha lixdan iyo sagaalkaas leyna meel raay marka iyo ka guuleysada fadi dadkii ilaahayn qori dadkaas ahaayo ini liin wada hambaliyayo wada qanaco dadkaas naqdan dadkii ulana mahaselaayay dowlad goboleedka fur galbeed ku socday oona xilshoo gududaan inay naqdaan oo ku dhalaalaan una dhanna nawada masalaano deegaanka iyo haku jeedeena dad sharaf i guul inshaan u naqdaan marka ini leys musaamaxo meel rahaayo galjalis qabsado tartanka mayb waa ciyaar ciyaartooy camalo tiimam midii shalrooyan anis wada hambaliyayaan oo kulisho meel raha isu wada aqbalayaan dee guulad iyo dhama wada deelaan maadaama wada ciyaarayaan haddii liin ciyaaro fadna liin wada ciyaaro fadna lamba marku guuleysada fadna marka maybe waha ciyaartaas ama ama ama tartankaas oo xalaale ah oo meelinku dhey dadkii haka bahi inay liin wada hambaliyo mudanyin oo dad yoo istaahilo xilka yo iyoo qabadeen maadaama ummadii dhan codsho yoo helaan oo la dooraday meel ku yaabaha hal cod qof inay qofka kale ku kabadi macnaasho mayb waa lamadiyo wal dooraday doorkii umadow laakiin qofku waa hal cod badi marka halkaas cod uusa badiyaa may ka guuleysaday inay isa naqado qofkii meelaas kursigaas qabado faday qofka kale inay la neebiyo macnaasha ma nasiibshii naqatay marka inay liis xasidoona meel lamaka jarto mayb waa inay laniis hambaliyayo oo lamba waqtishaysu tartanka danbariiba dhii doona walaana maya shileedia ummada saliinka shaqeeyo xildhibaan shileedia ma ah howlo badan la qabadan karo dhanka siyaabo badan la mayla raayus ummadiis inka shaqeeyo karo inka ideega karo danguud oo lagu shaqeeyo in kursigaas liin tartamo marka siyaabo badan oo liin shaqeysada karo jiraan inay ummada liinkuniid jabno qofkii walwaayinan eerna mole doorad waay walshaqe maqabada uusan eerna siyaabo kale oo ummada uusan ka shaqeey karo usuuna shaqadii anqabadu marka dadkay guud ahaan may ku rajeeyayihiin inay iyo inis qalba furnaadano meelarahayo galnyaaliis qabsado ciidiyadaan mahadsanyo kaasna may bahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed soomaaliya